aniga horta waa arrimaha siyaasadda ee koonfur galbeed waa mid macnaha laga shaqaynayo sanadahan oo idil in la helo wasiiro tayo leh in la helo dawladda in tayadeeda ay kor u qaado marka aad iyo aada kulley madaxweynaha tala fiican ilaa ay hadda u wadaa qaabkii oo kulley isku shandhaynta loo samayn lahaa taasna saacadaha soo socda insha allah hadduu ilaahay yidhaaho in la heli doonaan jeclahay marka waa howl koonfur galbeed horumar ay u dhaqaaqayso in dawladdeedii ay hore u dhaqaajiso maadaama ayadoo waxba aan dekad lahayn eraboor lahayn intaas shaqaynaysay qabatay waxqabad oo la taaban karo marka waa in haddana dib u habeen lagu sameeyo goladeeda wasiirada madaxweynaha go-aankaas uu qaatay si geesinimo ah kulleyba insha allah hadduu ilaahay yidhaaho isbuucyada soo socda gudaheeda ama bishaan dhexdeeda kulleyba waxaan u malayn doonaa haddii aynan dhicin wax kale oo dib u dhaca in isku shaandhaynta ay dhici doonto hadduu ilaahay idmo waa tahay waxaan la soconnaa in wasiiro ka tirsan koonfur galbeed ay maalmihii dambe ay mucaarad ay ku ahaayeen madaxweynaha oo eedeemo ay u jeedinayeen marka taasaa madaxweynaha keentay ma la dhihi karaa in isku shaandhayntan uu hadda ku sameeya guryihiisa wasiirada maya horta waxyaalo badan oo waxaa jira soomaalida horta siyaasadda dadka soomaaliyeed maanta aad iyo aad aqoontooda u korodhay siyaasaddana way ka koreen wasiir nin ah mucaarad uu noqday kolley dowladda dowla dowladaha adduunka in ay ka jirto u malayn maayo soomaaliyana waxaas inay ka jirto u malayn maayo rabitaan shaksi wuu iska dhici karaa laakiin wasiir dowladdiisa ku ah mucaarad ani ma maqlin mana arag laakiin qof bini aadan ah hadduu siyaasadda ka wareerto dhibaatooyinkaas waa iska dhacaan laakiin wasiirada wuu ugu talagalay madaxweynaha in uu wasiiro dhiso ilaan waxay dhismeed laba sano labada sano waxqabadkeedii wixii uu diyaariyey marka haddana wuxuu go-aansaday in uu wasiirada tayo u yeelo oo tayadoodan la kordhiyo go-aan horeu ahaa wax hadda yimid ma aha marka waa ku talagal dawladda in uu horumariyo ugu talagalay madaxweynaha koonfur galbeed sare xasan sheekh aadan maxay maaha dad wax loo yeelayo ama dad la samaynayo wasiirna mucaarad ma noqdo wasiirna mucaarad ma noqdo mana galo arrimaha siyaasadda waa laba laba laba laba hadday isqabsato waa wareer golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta labay kala yihiin marka sharci dejinta iyo way isku dhici karaan golaha fulinta laakiin golihii fulinta dhexdeedii isku dhacday ani taas mid aan macnaha oo xag siyaasadeed oo ka hadli karna ma aha laakiin madaxweynaha ku-talogalkiisa iyo qorshihiisa hore u degsanaa sanadkii hore u rabay doorashadii ayaa la galay haddana doorashadan markay dhamaatay go-aankiisa kolley uu waday iyo himilada u lahaa in uu dib haween ku sameeyo dowladda waa ka diyaar hadduu ilaahay idmo waa gartay wasiirada hadda dhisan oo koonfur galbeed xilalka haya baarlamaanka koonfur galbeed lama hogeynin sidaan la soconno oo codka kalsoonida xildhibaanada ma aysan siinin marka sidee baa haddana isku shaandheen lagu sameynayaa tillaabadaas oo muu muuqata mid madaxweynaha uu sameynayo
horta aadaad umahadsan tahay aadaad umahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad oo muhiim u ah dowladda sideedaba xilligay dhisneed wasiirada iyo madaxweynahaba wax baarlamaanka ma ma ma ma dhisin waxaa dhisay shacabka koonfur galbeed soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka kadibna maadaama aynan xildhibaanada markaas awood loo helin maadaama ay siyaasadda aada u cakirneed odayaashii shacabkii dowladda ay dhiseen madaxweynuhuna wuxuu ku dhaqaaqay in uu dhiso golihiisa wasiirada sida loo shaqeeyo sanad kadibna waxaa la dhisay golihii baarlamaanka kabacdi markay taas dhacdayna awood waa loo heli waayey in macnaha sistemka ay ugu dhisan tahay sistem baarlamaana loo dhisay wasiirada wasiirada aad u tiro badan ay ahaayeen marka madaxweynaha awood waa u yeelan waayey inta uu shandhaynka samaynayo inuu baarlamaanka hor keeno xoogaa uu la akaday laakiin haddeertaan isku shandhaynta marka la sameeyo waxaan rajaynaynaa in baarlamaanka la horgeeyy lana ansixiyo dowladdana ay hore u dhaqaaqdo hadduu ilaahaydmo